haddana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada
raxiim meel walba aad joogtaan dhegaystayaal subax wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya
maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa midigay bidixi ma ka maarantaa waa subaxnimo axada taariikhda ay ku beegan tahay labada bisha koowaad janawari sanadka cusub labakunlabayoabaatanka qodobada barnaamijka ugu waaweyn saaxiibayaal waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen roble oo guddi baaro u xilsaaray dhacdadii toddobiyolabaatankii disembar ee lagu afgambir rabay xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo kan xukuumadda qodobada kale waxaa ka mid ah howrada bulshada rayidka puntland oo la hadlay warbaahinta qaranka oo faahfaahin ka bixiyey nabadeyntii ay ka wadeen dhinacyadii ku dagaalamay dhowaan magaalada boosaaso waraysi arrintaasi la xiriira ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobada kale waxaa ka mid ah guddoomiyaha gobolka mudug dhanka puntland oo sheegay inay gacanta ku dhigeen hub argagixisada al-shabaab u keeneen magaalada gaalkacyo qalqalqalgelinta amnigaasi qodobada kale waxaa ka mid ah guddoomiyaha degmada bardaale ee maamulka koonfur galbeed wuxuu ka dalbaday inay ka gacan siiyaan dagaalka ka dhanka argixisada al-shabaab si looga xoreeyo deegaanada ay degmadaasi ka joogaan intaan ku guda jirna barnaamijka waxaad kaloo maqli doontaan akhbaaraadka caalamka qodobada ugu waaweyn balse markan heestaas waxaad maqli doontaan gebagabada barnaamijkeenna faaqidaada wararka barnaamijka waxaa halkan ka tabinaya anigu ah yunis duraan cali farsamada waxaa si wada jira ugu jira farxaan maxamed iyo sadiiq mar kale kusoo dhowaada faaqidaada wararka raadiyo muqdisho
soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi
mar kale saaxiibayaal subax wanaagsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa xalay guddi baara u xilsaaray dhaacadadii toddobiyo labaatankii disembar laysku dayay in lagu afgembiya xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo kan xukuumadda taasoo si weyn golaha wasiirada shir ay yeesheen dhowaan u dhaleeceeyeen ra-iisul wasaaraha ayaa guddiga u xilsaaray kiiskan iskugu jira wasiiro iyo wasiir duulayaal ka tirsan xukuumaddiisa waxaana ay kala yihiin cabdulqaadir maxamed nuur wasiirka wasaaradda gaashaandhigga guddoomiye cabdulaahi maxamed nuur wasiirka amniga gudaha cabdulaahi abuukar xaji wasiirka wasaaradda waxbarashada jenaraal bashiir maxamed jaamac bashiir goobe wasiir duulaha howlaha guud iyo jenara iyo cabdixakiin xasan abshir oo ah wasiir duulaha xafiiska ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare rooble ayaa faray xubnaha guddigan inay baaristooda kusoo gebagabeeyaan muddo toddobaad ah qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka ayaa u qornaa sidan warbaahintana lala wadaagay iyadoo la fulinayo go-aankii golaha wasiirada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa magacaabay guddi ka kooban shan wasiir kuwaasoo baaris rasmi ah ku samayn doona dhacdadii toddobiyolabaatankii disembar laysku dayey in lagu afgembiyey xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda golaha wasiirada ayaa shir deg dega oo ay iskugu yimaadeen khamiistii toddobaadkii hore waxay ku cambaareeyeen afgembigii fashilmay sida xukuumaddu ay sheegtay lagu qaaday xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo kan xukuumadda waxaana xusin mudan in ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen roble arrintan uu ku eedeeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo markaana haddii aan fiirino puntland si gaar ah magaalada boosaaso ee gobolka bari ururada bulshada rayidka puntland ayaa faahfaahinna waxay ka bixiyeen nabadeyntii ay ka wadeen dhinacyadii ku dagaalamay dhowaan magaalada boosaaso waxaa weli magaalada boosaaso ee caasimada gobolka bari ka socda waanwaan laga dhex wada dhinacyadii ku dagaalamay magaaladaas kuwaasoo kale ahaa ciidamo ka wada tirsan puntland balse kala taabacsan madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi daniye taliyay xilka uu ka qaadae ciidamada gaarka u tababaran ee b s f maxamuud cismaan diyaano balse xilka qaadistaasi ku horyimid faysal axmed warsamo oo ah guddoomiyaha arrimaha bulshada puntland ayaa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya uga warramay waawaantii ay ka wadeen dhinacyadii ku dagaalamay magaaladaasi halka ay maraysaya xaaladda boosaaso
walal aad iyo aad u fiican tahay alxamdulillah leeyahay waa meesha aad maraysaa aduu waa dhowr dhinac dhinac waxaa weeye siyaasiyiinta dhinacna waa dhinaca dhaqanka oo odayaasha jimada ku jiraan oo meelo badan tegay iyo dhanka culimadii ganacsatada iyo guud ahaan inta kale marka alxamdulilah meeshaan bay maraysaa walaal
magaalada boosaaso maalmihii dambe waxaa gaarayay odayaal dhaqan siyaasiyiin madaxweynayaashii hore ee puntland ra-iisul wasaarayaal soo maray dalka kulamadii haatan xaggee wax marayaan maadaama weli ciidamadii magaalada ay wada joogaan
abo alxamdulilahi wax hadda ciidana soo taagan ma jiro waa nabad ganacsiga magaalada iyo nolosha dadka waxbarashada iyo wax walba sideeda kusoo noqdeen ilaahay idinkina kharajeyo inay khayr ku dhammaato insha allahu marka aduu hadda hawsha gacanta lagu hayaa wax hadda go-aanan weli ma dhicin laakiin adigu way waa lagu jiraa marka insha allah maalmaha soo socdana way isu soo ururaysaa oo markaasi ku dhawaaqi doonaan wixii go-aan ay gaarin insha allah hadda odayaasha dhaqanka labada dhinacba waa ay la kulmeen kulamadaasi maxaa ka soo baxay aad inooga sheegi kartaa maadaama aad tahay guddoomiye ururada bulshada rayidka kulamadaasina goobjoog ka ahaa
kulamadaas wuxuu ahaa in xoogga la mideeyo laysu geeyo wax alaale wixii awooda ujeedkana uu yahay dhammaan hal meel isugu soo ururayo nabadda iyo dowladnimada in la xoojiyo oo dadka nabadda la xoojiyo amniga wixii maaragtay la fashaafiy ururaysaa welina way socdaan oo hadda waxa laakiin yadiilo fiican baa socota oo dhinacyadoo dhan ah aad baynu faanta insha allah
siyaasiyiin badan magaalada waa ay ku sugan yihiin maxaa hirgelay oo aad noo sheegi kartaa
dhammaan siyaasiyiinta waxay la kulmaan dhinac odayaasha dhaqankooda waxay la kulmaan dhinacyadii way wada dhegeysteen ku jiray isma dambana waa yimaadeen xawoogaas oo dhan amdaysan yihiin dhammaan dhinacyada dhan waxay diyaar u yihiin in hawsha lagu dhameeyo nabad wada hadal meel fiican bay maraysaa ilaahayna idinka xaarajiyana maalmaha soo socda inay soo aftiranta insha allah dhammaanta magaalada boosaaso waa magaalo ganacsi muddo maalmaha dagaalla ayaa ka socday dagaaladaasi saameyn waa ay ku yeesheen maxaad inooga sheegi kartaa
wallaahi da runtii de dad baa ku dhaawacmay dad baa ku dhintay dad baa barakaceen dhaawac meelaha dhawl dhawl badan baa dhacday adu dadka de waxaa gaaray dhib alxamdulilah de ilaahay baana afqabtay dadaaladaas badanna waa la suugiyey adu waxaa ugu darnaa hadi dadka dad maarata kala duwan ba ahaayeen dad i d b ku jiro kuxoogga ah oo kaam ku jiro marka hore barakacyaalaanka iyo soomaaliya oo halkan soo degay iyo dad kale ajnabi oo yeman iyo ummado kale isugu jira waxaa kaloo jira dad iyaguna deegaanka aho ama dadka dhaqaalaha yar iska masaakiinta ah dad dhexe dad ganacsato awood dhaqaalaysta gawaaridooda waxooda haystay dhammaan marka hawshaas waxa weeye de dadka dhan dib waa wada gaara iyadoo loo kala badan yahay hadda marka waxaa hawshaas dhashay in socday in dadkii marka hore la biyo lala gaaro lala gaaro cunto markii dambena hanooda lagu dhawaaqan halle in lasoo dadka lasoo daabulo oo lasoo qaado oo guryahooda lagu soo celiyo kadibna waxaa loo qeybiyey raashin sharikaadka o dhan ganacsatada waxaa qayb ka qaatay dowladda iyo dadka muxsiniinta ilaah siiyey adu markaa hadda dadkii in meelaha inta loo qeybiyey oo meelahooda lagu celiyey haddana waa socotaa qaybinto biritaha qaybinta ganacsiga iyo ganacsatada iyo dowladda waxay qeybinaya raashin maanta aan la kulansato ganacsiga marka aad u fiican tahay hawsha insha allah meel fahmi maraysa maalmihii dambe magaalada shacabkii ka barakacay waa ay ku soo noqnoqonayeen waanwaantii waa ay socotaa balse ma muuqdo wax xal ah oo laga gaaray soo suurtagal maaha mar kale in ciidamada ay isfara saaraan maadaama inta badan magaalada ay ku wada sugan yihiin oo waxbaxa aysan jirin
ma ilaahay idinkiisa waxaan rajeynaynaa inay khayr ku dhammaato alaada mana soo noqon waana lagu jiraa oo looga dhan yahay adugu diidada socotana hadda muuqatana waxay u eg tahay oo muuqaalka dadka dhan markaa waraysatid inay hawshaas ay qoor dhiigteen dhinacyadoo dhan inaan go-aan ka soo baxay na diidi karin nabadna ay ku dhammaan doonta insha allah ilahay idinkiisa hadda xaaladda magaalada si guud waa see
waa degan tahay meeshaad doontaa mari kartaa lagu baan ku marnay magaalada ganacsiga waa furan yahay waxbarashada way furan tahay alxamdulilahi aad iyo aad nabadii walaal walaal waxaan kusoo xiran lahaa dhammaan dadka soomaaliyeed oo dhegeysanaya in nabadda laga shaqeeyo colaad qofina uusan hurin qaybna ka qaadan colaada dib la huriyo ama dhib laga shaqeeyo hadowta in la demiyo waa adkaanaysaa qof walba inuu intuu ka baaqsado ka baaqsado dadkana xoogooda lasoo geeya nabadda iyo deganaanshaha laga shaqeeyo wixii khilaaf ama aragtiduwanaana lagu dhameeyo wada hadal iyo deganaansho laakiin mar walba laga lexdo in hawshan xabad lagu xal
warbixinkaasi wuxuu ahaa faysal axmed warsamo oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee deegaanada puntland oo la hadlayay warbaahinta qaranka si gaar ah raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaana uu naga warbixinayay xaaladihii ugu dambeeyey magaalada boosaaso iyo waawaantii ay wadeen bulshada rayidka odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiin iska holay inay xalka gaaraan dagaal dhowaan ciidamo ka wada tirsan puntland magaalada boosaaso ku dhex maray weli wararkii puntland ayaa ku guda jirnaayay gudoomiyaha gobolka mudug dhanka puntland ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen hub argagixisada al-shabaab ay soo gelisay magaalada qaalkacyo ujeedkeedana uu ahaa qalqalgelinta amniga magaaladaasi taliska qaybta booliiska gobolka mudug dhanka puntland ayaa soo bandhigay qaar ka mid ah nuucyada hubka oo lagu soo qabtay howlgalla maalmihii dambe ama saacadihii aan soo dhaafna gobolka mudug ay ka sameeyeen ciidamada maamulada galmudug iyo puntland kuwaasoo si wada jira ay fulinayeen hubkan ayaa iskugu jiray qoryaha fudud kuwa garabka laga rido iyo bambooyin waxaana la sheegay inay hubkaasi isticmaalayeen dadka ganacsada waxyaabaha maankaduuriya cabdiladiif muuse nuusar cabdiladiif muuse nuur sanyare gudoomiyaha gobolka mudug dhanka puntland ayaa hubkan ku tilmaamay miday argagixisada al-shabaab leedahay dadkaana iyaga ay u shaqaynayeen
argagixisadii al-shabaab waxay u rogmadeen khamri khamrigay u rogmadeen waxay u rogmadeen siday awalba qaswadayaal oo ahaayeen qaskooda awalba waa ka shaqayn jireen laakiin luuqado kale awal isticmaali jireen magaalada tan hadda waxay gobolkan u beddesheen khamrigii khamriga la keeno oo magaaladan lagu fasaadiyo ma aha khamri raqiis ku yimaada marka adisababa la joogo huteelada five starka boqol dollar bay ku joogtaa dhalada wiskiga ah oo nimankaan ay tobanka dollar gadaan waxayba hadda ka sii gediyeen waxay u sameeyeen inay yidhaahdaan ninkii aakihiisa haysta iyo booshkiisa waa lacag la'aan meelaha lagu gado waxa weeye marka waxaa la rabaa dadku inay ogaadaan waxa kan waa duulaan kale waxaana duulaankaas soo qaaday argagixisada argagixisada lacagta bixisa iyadaa soo qaada iyadaa dadka u soo dhiibta iyadaa furta tiri qodobkaas ha lala socdo hubkaani waa hub argagixiso laga qabtay dadka waxaa la rabaa inay ogaadaan al-shabaabkii aan halkan kula dagaalannay wuxuu hadda soo maray laba arrimood labadaa ciddii tilaabadeeda lagu arko waa argagixiso ogaada waa go'aan baan ka leenahay kow waa khamriile khamriile waa shabaab calidheeraa xukuma dhaqanka calidheera aan kula dhaqmi lahayn baan kula dhaqmayna alkoloysta waa al-shabaab dadku ha ogaadeen iyo nin khamro gadaya labo kan labaad waxa weeye kuwa baabuurracidda waa mashruuc isaguna waayaan waxaa soo kordha in baabuurta la dhaco oo wiilal yaryar baabuur ay la cararaan oo meelaha lagu soo gato oo baabuurkii la waxeeyo oo iyaduna waa fidno labaad oo la rabo dadka in la dhex dhigo al-shabaab baa mashruucaana wata maxkamadda rajada koowaad ee gobolka mudug ee degmada gaalkacyo waxaa maxkamadda u soo gudbay galdacwadeed ku saabsan dalbasho maxkamadda laga dalbanayo hublo wareegis si waafaqsan qodobka boqolsideetaniyo iyo qodobka boqol iyo siddeetan iyo saddex ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka afraad ee xeerka la dagaalanka khamriga dowladda puntland maxkamaddu markay aragtay qoryaha ku qoran galkaas oo tirsigooda guud uu yahay labaatan iyo kow qori oo kale ah ekifedisaban oo toddobiiyo toban qori ah qoryaha noocoodan loo yaqaana faalka oo laba qori ah kaarabiin hal qori baasuuki hal qori brown fifty hal qori laba bumbo iyo laba boosh maxkamaddu dhammaan hubkaas aan soo xusay waxay u xukuntay dowladda puntland ee soomaaliyeed waxayna maxkamaddu xukuntay in dhammaan hubkaas lagu wareejiyo qacanta dowladda si waafaqsan qodobka boqolsideetaniyo iyo qodobka boqolsideetaniyosaddex ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed intaa waxaan ku darayaa tani keliya ma ahan middii ugu horraysay ama middii ugu dambaysay oo aanu ay maxkamaddu samayso ayadoo mar walba laga duulayo xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo la dagaalanka khamriga iyo maandooriyaha iyo furashada telefoonnada maxkamaddu mar walba waxay xukumi doontaa qori walba oo maxkamadda la hor keeno kaasoo lagu hayay khalkhalgelin amni gobolkan oo qofka isticmaalayay uu isticmaalayay hab aan loo ogolayn maxkamadduna sidaas ayay ku xidhan tahay qoryahaasna waxay maxkamaddu ku wareejisay qacanta dowladda xeradan dhexdeeda siddeed iyo labaatankii sanana soo dhaafay subaxyal badan ayaan ka soo qayb gallay boolis howlgelaya laakiin maantay maalintii koowaad onu aan ka qayb gala weeye hub dadka lagu dhibayey oo laga soo wareejiyey gacantii kuwii dadka ku dhibayey laguna soo celiyo gacantii xaqa u lahayd ee ammaanka ee booliska ilaah baan uga mahad celinaya ilaahay na gaarsiiyey in aan la kulanno oo ka soo qayb galno xaflad lagula wareegaya dhibwadayaashii hubkii dadka ku dhabeeyey islaamka ah lagu hubkaasi oo gacanta loo- loogu celiyey gacantii u xaq lahayd oo ahayd gacantii ammaanka
codadkaasi waxay ahaayeen cabdilatiif muuse nuusranyare oo ah gudoomiyaha gobolka mudug dhanka puntland iyo gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee maamulka puntland markaan haddii aan fiirino degmada bardaale ee gobolka baay gudoomiyaha degmadaasi waxuu maamulka koonfur galbeed ka dalbaday inay ka gacan siiyaan dagaalka ka dhanka ah argagixisada al-shabaab ee ciidamada xoogga dalka ee kuwa koonfur galbeed ay ka wadaan halkaas si looga xoreeyo deegaanada ay degmadaasi ka joogaan al-shabaab al-shabaab ama argagixisada al-shabaab ayaa deegaano ka mid ah maamulka koonfur galbeed waxa ay ku hayaan go'doon oo ay saareen dhib badanna shacabka arrintaas ay kala kulmayaan gudoomiyaha degmadaasi maxamed cisaaq calcasoo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay sidan marka fartooshiyadii foolmadhigaas shacabkan in ka baaqanaya in lafadhigalku ka ciidamada garablasi in unu dalkaan qabsasho geega koogmaaniminta cadowka oo dalkii diinta ka duleen ta- oo hataa een, la ceefay burcadnimada tuugnimada hartina lasku noo isgarabsaano isku luq meel iskuwada jeesana in degmooyinka nas furno qasadheer bardaal mandareerta bardaal diinso een, qasadheer diinsoor mandareerta weejid xudur mandareerta walaagaas marka wala haysada guud ahaan muddo tirkoobdhak suubi dhowr boqolo marka dhowr boqol isku dhaafo dhowr kugaana in lankasta horta isku boho niminta cadowka ee sanadkan een, isku xoreyn een, yaan ka baaqay een, dhammaan sh- shacabka mas-uuliyiinta koonfur galbeed iyo dhammaan ciidamada Een, dowladna shacabo shacabka waa la faday inuusan ilaahay lay dadilay nimintun saacata dhammaatay lay dhamaatiraayang maaha langna ma dili karan ilaahay laku absado nimintun een, lisku reeba lasgarabkan waa dankugna lanki boodboodow iyo lanki kala dhatiyoba wadanku wada dowlad ahayna manfacaas Een, ana fursada ku faa'iidaysa wali inka baaqay dadka ku jeeda koonfur galbeed oo aadaysidii in iyo walaam saxariir tilka dhisi een dhowrkis maamulka saddexaad un dhisaan koonfur galbeed
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi
mar kale dhegaystayaal subax wanaagsan halkaad la- halka- halkaad nagala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaana weli ku guda jirnaa qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka faaqidaada wararka taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal cabaas aamiin cali oo la hadlay oo la hadlayay saraakiil askar ka tirsan militariga soomaaliya ayaa sheegay in cid damba soomaaliya ciidamadeeda tababara aysan weydiisa doonin iyagana isku filayihiin waxa uu sheegay taliyaha inay haystaan macalimiin iyo saraakiil aqoon leh tababar kasta oo loo baahdana ay iyaga qaban karaan gacan shisheeyan haysan u baahnayn
waxaa ilaahay mahadi ah inaan maanta annagoo isku filan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ah inaan fushan karno tababar kastoo loo baahdo xaqiiqo weeye waan haysanaa macallimiin waan haysanaa saraakiil aqoonle waan haysanaa waan haysanaa rag soo diyaariya barnaamijyada mataqaana tababarada waan haysanaa laakiin xoogaa culees yar baa inhayay laga bilaabo maantana howshaasi saasa loo fulinayaa cid damboo tababar aan weydiisanaynan ma jirto annagaa isku filan nooc walba ha noqdeen tababaradana la siinayo iyo kan aan bixinayno waa laba kala duwan wey kenya ayaa asal ah oo asaas ah kenya ayaa runta matilaya kenya ayaa mataqaanaa waaqacay jira ama front ha noqdo ama gudaha ha noqdee ka tarjumaya waa kaayaga wey dowlad kasta ama ciidan kasta wuxuu leeyahay qaab dhismeed oo ciidankiisi iyo qaab uu u dagaalgalo ayuu leeyahay inaan annagu isku filnaanaa loo baahan yahay isku filnaan- isku filnaanshana aan gaarno oo muhiim ah in annaga ciidankayaga sidaan rabna aan u tababaran karno
mar markaana haddii aan fiirina akhbaaraadka caalamka qodobada ugu waaweyn xiisad u dhexaysa ururka xamaas iyo israa'iil ayaa mar kale soo cusboonaatay diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ayaa xalay duqaymo ka geystay qaybo ka mid ah marinka goodoonsan ee khaza weeraradan ayay israa'iil sheegtay inay uga jawaabayso gantaallo sabtidii shalay ahayd la sheegay inay soo tuureen ururka reer falastiin ee xamaas militariga israa'iil ayaa sheegay in bartilmaamiidkooduu ahaa goob ay sheegeen in dagaalyahanada xamaas ay u adeegsan jireen saameynta gantaallada oo ku taalla koonfurta khaza wuxuu intaasi ku daray in duqaymahaasi ay geysteen kadib markii ay u dhigeen dadka rayidka ah ee ku dhaqan deegaankaasi taangiyada ciidamada israa'iil ayaa sidoo kale rasaas oodda uga qaaday fadhiisima ay xamaas ku leeyihiin waqooyiga marinka khaza shalay oo sibti ahayd ayaa sida la sheegay laba gantaal oo laga soo riday dhanka kasa waxay ku dhaceen badda magaalada talaafiif ma jirin wax khasaaraah oo ka dhashay gantaaladaasi saaxiibayaal intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii faaqidaadda wararka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamij noocaan ah intaa ku kulmi doonno sidaas iyo ammaano allah heestan ayaan idinkaga tegayaa
maanta waa dharaartay dhibaataduna daysee dhulku noo iftiime maanta waa dharaartii dhagaxtuur agtiisa dhiiggii qulqulay ay ka dambaysay dhibicduya maanta waa dharaartaan gobonnimada dhalineen calankeenna dhidibne
maanta waa dharaartii dhiigshubadka guurtee nacabkiina dhaafe maanta waa dharaartii dhallinyariya waayeel dhaxantu ay ka duushee maanta waa dharaartii beentu ay dhammaatee runtu ay dhawowdee maanta waa dharaartaan qosol aan la dhacaye dhoollaha caddeeye dhagdhag aanu seexdee maanta waa dharaartaan gobonnimada dhalinee calankeenna dhidibnee warkaa
maanta waa dharaartii eebbahay ha dhowraan calankeenna dhidibne maanta waa dharaartii dhulka aan ka qaadnaan dhakadeenna saaree maanta waa dharaartii anoo dheelalowsan waaguu dheg yidhiye dhaqsaanu toose maanta waa dharaartii dhallinyariya waayeel dhallaanka iyo haweenka kuwa dhabarka lagu sido soomaali oo dhami dhaanta iyo heesta ay ku wada dhufteene maanta waa dharaartii dheeldheel hamoodine ciiddu dhaadanayse dhirtu ku xamdiyayse maanta waa dharaartan calankeenna dhaline
dhicin hadheeleen calayahow ha dhicin hadheelee weligaa dhisno hadheeleen hadheeleen
xaaji dariska aad sheegayso xaartada horay biyaha raaciyeen qashinkoodii